أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ah ayaa shacabka soomaali galbeed ugu goodiyey gumaysi cusub haddii ay isku dayaan inay iska caabiyaan ciidamada itoobiya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah kuwaasi oo ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka iyo dhulka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kataib al ikhbariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta lixaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri machad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegay in itoobiya ay ciidamo dheeraad ah ku daadguraysay soomaaliya ayna diiday amarka kooxda riddada soomaaliya جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa shacabka soomaali galbeed ugu goodiyey gumaysi cusub haddii ay isku dayaan inay iska caabiyaan ciidamada itoobiya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya warbaahinta rasmiga ah ee afka dowladda xabashida etoobiya ku hadasha ayaa faafisay qayb ka mid ah kelmadu abey dhowaan u jeediyey xubnaha xisbiga talada haya ee b b wuxuuna kelmadan diiradda ku saarayay dhulka soomaali galbeed iyo maamulka ka jira ugu horeyn wuxuu sheegay in tan iyo markii uu xilka qabtay sannadii labada kun sideed iyo toban uu isbeddelkii silaaxiyey soomaali galbeed uuna meesha ka saaray maamulkii kooxda t b l f islamarkaana uu dhisay maamul isaga hoos yimaada abay oo u muuqday inuu ka baqayo in jabhadaha hubaysan ay ka kacaan soomaali galbeed si la mid ah maxaarada iyo ormada ayaa uu goodiyey shacabka soomaalida ah inuu dib ugu celin doono xaaladii ay ku sugnaayeen wakhtiyadii ay dalka maamulayeen xayle salaasi iyo mele zanaawi wuxuu ku dooday in hadda ay nabad ka jirto soomaali galbeed balse haddii ay jabhadaha hubaysan samaystaanna ay ciidamada federaaliga ah ku fasixi doonaan shacabka ayna xasuuqi doonaan isagoo iska ina tiray boobka iyo dhacay hadday ciidamadiisa ku hayaan shacabka soomaali galbeeda ሶማሌ ክልል ሶማሌ ክልል ክልል ከመሆኑ በፊት ክፍለ ሀገር ከሀረርጌ ጋር እያለ ጀምሮ ባለፉት 50 60 70 ዓመታት ወደ ኋላ ታሪኩን ብታዩ ነፃነት አንድ፣ ሁለተኛ ሰላም።
tusaale deegaanka soomaalida wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wax ka badan konton lixdan ilaa toddobaatan sano ay hoostegayeen gobolka harage ee ismaamulka oromiya soomaalidu waxay ahaayeen kuwo cadiban oo wax nolol ah aan haysan nolosha iyo naruurada ay hadda haystaan xilligaas ma haysan haddii ay ahaan lahayd boqortooyadii xeyle salaase dergigii iyo xitaa xukunkii e b r d f dadka soomaalidu sidaas ay u dhibanayeen iyaga iyo carruurtooda ilaa xukunkeenna በንጉሱ ጊዜ በደርግ ጊዜ በኢህአደግ ጊዜ ያለው ሰላም ሶማሌ ክልል በንጽጽር አሁን ካለው በጣም ያነሰ ነው። የተሻለ ሰላም አለው።
hadalka abiy ayaa deliya fariin ah isku dayina inaad samaysataan jabhada gobonimo doon ahaa oo la mid ah kuwa maxaarada iyo ormada tan iyo markii muuse biixi uu abiy axmed u saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa aqoon-yahanada iyo dadka caanka ah ee soomaali galbeed muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan in xabashadii dhulkooda gumaysanaysay loogu daro bad arrinkaas oo dareen cabsiyadeed ku beeray dowladda itoobiya mahadsanid marwaan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah kuwaasi oo ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka iyo dhulka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya yaasir moxamed ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada waajid waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga degmada baraawe dhanka wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka degmada ceelwaq waxaana qaraxaasi lala beegsaday maleeshiyaad murtadin ah oo la socday gaari cabdibilaah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas lagu dilay saddex askari oo murtadin ah waxaana lagu dhaawacay sagaal askari oo murtadin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimiisteen laba qori iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka halungo ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa si joogta ah u fuliya weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday dadka muslimiinta mahadsanid yaasir kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta lixaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri abu xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
filimkan oo qeyb ka ah aflaantii taxanaha ahaa ee ay baahinaysay kataib al ikhbaariya ayaa markan lagu soo bandhigayaa degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool oo laga qeybiyey qeybinta sakada xoolaha nool fiidiyowgan oo la daawan kara in ka badan shan daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa qeybaha kala duwan ee xoolaha nool oo saka ahaan loo qeybinaya la siinaya dadka masaakiinta iyo fuqarada xoolahaas oo laga qaaday dadka waxhaysto qaar ka mid a dadka masaakiinta iyo fuqarada ay ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool oo fiidiyoga ka soo muuqanaya ayaa ka warbixiyey farxaddooda ku aadan xoolahan ay heleen
walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuure wilaayada islaamiga bakool may baan tan inku bilaawda doonay haddii ilaahay idimu mashruucgii qeybinta sakada xoolaha nool oo ku faa'iidaysan doonaan dad muslimiin ahoo fuqara iyo masaakiin iskajaru oo tiradeenu deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudu gala doona haddii ilaahay adamu haddana may baan ku gudbaanay weerowkii magayaalkii dadkii linka talagalay marka qofkii ilaahay subxaana wa taala antu walaan ku alafi ilaahay subxaana wa taala ang mahadnagoy ee insha allahu tacaala muslimiintan aan doocayay iyo dadka xoolaan dhiibidano oo sadaqada dhiibidano zakada xoolaasho lah ugaadina aan do'ayay
وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا
magaaga ifreeyinga mida la erre deegaankan ku kooy buudanga la erre geeka degmada hooga muslimiinta arday hoola ka qiibiyaayan alxamdulilaahi geeka sedana firinga haysad amara luwaaha alxamdulilaahi eeda arday yaangi mahasana
حوض مالك مانور يدره بين تسدير تقو كوي دقمي ربو وري أرضي عن سفري دقمي ربو وري مجاهدين تا أرضي لابو حولا إيرين كي سكواتي لك سفايل لنك ديبها وايضا بحد إلياني أرضي مجاهدين سد نف إيرين يلا إسي الحمد لله إلهي كما حسنا الحمد لله مجاهدين لك محد إلياني
بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا ومن قلب التصافي نمضينا نغني إلى المجد المنافي أخي هاك ائتلافي ومن قلبي التصافي نمضينا نغني إلى المجد المنافي
magaay maadayda maa midaa dheeraa alxamdulilah degmada rabbi urre ka sugana rabbi urre ahaa mujaahidiinta harakata mujaahidiin ilaahay khayr badan sii geek walina siiday sedenaa firin ayaa isiidi hadduu ka horintii ka hor ma qaadan geekaa imbilaaw e alxamdulilah geekan doa nimahadiliyaan ilaahay ka mahadsan ilaahay ka barakaasin ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta andoaani ilaahay garabta guubsii gaaladan alidigi wabilaahi towfiiq
يعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلق وفاء نغلفه صفاء ويزداد بحسن
waa muuqaalkii lixaad ee ay baahisa kataayib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii macahad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegay in etoobiya ay ciidamo dheeraad ah ku daadguraysay soomaaliya ayna diiday amarka kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegaya xilli uu sii dhammaanayo wakhtiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalka soomaaliya ayaa la hadal hayaa sida uu noqon doono mustaqbalka maamulada gaaliraacyada ahee dalka ka jira maxad laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in tobannaan kun oo askar etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaasoo aan ka mid ahayn isbahaysiga afrikaanta ee loo yaqaano atmis warbixin dhowr beej ka kooban oo uu daabacay maxadka s w p ayuu ku sheegay in etoobiya ay soomaaliya ka joogaan tobannaan kun oo askari kuwaasoo aan cidna ka amar qaadan waxay warbixintu tilmaantay in toban kun oo askari oo etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin oo magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ciidamadaasoo aan ka amar qaadan midowda afrika balse fuliya waxa uu ugu yeeray danaha gaarka ah etoobiya oo ula jeedo gumaysiga shacabka soomaaliyeed macadka s w p ayaa warbixintiisa ku muujiyay in xukuumadda ridada gurguurta aysan awood u lahayn in ciidankaasi faraha badan ee etoobiyaanka ay dalka ka saarto s w p ciidamada xabashida ee soomaaliya ku sugan geliyey kaalinta koowaad halka ciidamada ugandha oo gaaraya toddoba kun oo askari ay yihiin kuwa labaad ee ugu badan soo duulayaasha afrikaanta marka laga soo tago warbixinta uu daabacay maxadka jarmalka waxaa la qiyaasayaa in etoobiyaanka soomaaliya ay joogaan ciidamadoodu ka badan yihiin afartan kun oo askari xukuumadda adisababa ayaa bishii lasoo dhaafay diiday inay u hoggaansanto codsiga kooxda ridada kaas oo ah in ciidamadeeda ay la baxdo marka la gaaro soddon iyo kowga diseembar labada kun afar iyo labaatanka mahadsanid abusheyba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu